waxaa dowladdu go'aamisay in dad aan siyaasiyiin ahayn siyaasadda maanta socota isbedelada socda aan dan ka dhex lahayn oo armaad halkaa ka soo baxda adigu aan islahayn dad aan lagu aqoonin muxuu ahaay gadaashoodii dad dhib badan oo musuq maasuq badan oo qaab daran oo magaciisa inay yihiin taariikhdooda gadaala aan lagu aqoonin in loo xulo inay maamulaan oo ay maareeyaan doorashooyinka gudiyadaas waxaa maalintii la sameeyey wixii ka dambeeyey waa madax bannaan yihiin taladooda meelay ku shiraan annagu ma tagno meelay go'aanku gaarayaan ma tagno meelay u safrayaan iyo meelay tagayaan soo kormeerayaan ma ogin haddana waxaan rabnaa warka ayaga ka yimaada inuu noqdo warkii saxahay